maxaabiis dhowra ayaa maanta la sheegay inay ka baxsadeen maxkamad ku taala magaalada boorame ee gobolka awdal xilli uu halkaasi ka dhacayay dhegaysigooda oo la xiriiray in ay rabshado ka dhacay magaalada boorame saddex bilood ka hor ay iyagu ka dambeeyeen ciidamada booliska ee ilaalinayay ammaanka ayaa bilaabay in ay ridaan rasaas inkastoo la sheegayo inaan cidna waxba ku noqonin rasaastaasi haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan ka soo diray boorame dhalinyaro tiradoodu gaadhayso konton iyo afar dhallinyaro ah oo ku eedaysnaa rabshado ka dhacay magaalada boorama saddex bilood ka hor oo maanta la hor keenay maxkamadda gobolka awdal si loo dhegaysta eedaha loo haysta ayaa markii lasoo gebagabeeyey dhegaysiga dacwadda dibna loo dhigay xukunkooda waxaa ka bilaabay maxkamadda gudaheega buuq dhegaysigii kadib taasoo ciidamada boolisku waalidiintii dhallinyarada si bannaanka uga saareen gudaha maxkamadda wakhti yar kadibna maxaabiistii qaarkood ka daateen daaqadda hoolka dhegaysiga dacwaddu ka socotay ciidamada booliska ee ilaalinayay ammaanka ayaana bilaabay inay ku ridaan rasaas maxaabiista ka baxsanaysay maxkamadda qaar ka mida waalidiinta dhallinyarada la soo eedeeyey oo ku sugnaa maxkamadda ayaa iyagu iiga warramay dhacdada goobtaasi ay kala kulmeen iyo waxyaabaha ay ku eedaysnaayeen ubadkooda la maxkamadaynayey aniga waxaa la dhahdaa maynuune mawlid cumar waxaanan ahaa waalidkii dhex fadhiyey markaanu aragnay maxkamaddu siday u socoto iyo cadaaladdarada meesha ka jirta xeer ilaaliyuhu wuxuu sameeyey dadkii bilaa dembigii ee ay fasaxeen caruurtu ayuu isagu markay kiis yidhi anaa ku haysta markay halkaa marayso een awlaaddii kalen dembiga lahayna ay noo hadhsan yihiin ayaa anaga lana dareeriyey kabacdi markii bannaanka u baxa lana yidhi eenu bannaankii u baxnay waxaa lanagu sameeyey boolis baa lanoo dalbaday ciidan baa lanoo dalbaday waxaanu ku war hadlay anigoo hooyooyinkii boorame ama awdala hooyooyinkii joogaya waxaanu ku war helay xabaddii iyo awlaaddii oo lamaacana la eryanayo ku ardayrka ka daadanayaan marka waxa weyaan cadaaladdirha ka jirta gobolka boorama halanaga soo gaadho halanaga soo gaadho aniga siraad aadan maxamed waxaa igaga jira inaan cadaaladda waxa weeyaan waan dhibsannay aad baan u yaraysanay aad bay noo yaraysteen xabad bay noo dalbadeen annagoo maxaydha ubadkayagii dhegaysanayna oo dhibanayaashii la kala saarayo ayaabay annagana dareeriyeen oo dabadda noo dareeriyeen oo xabad noo dalbadeen xabadna cadaaladda kuma jirto diinta islaamka kuma jirto in sharci lagu kala saaro in sharci lagu kala saaraa waajiba magaca cagaha bana micaan waxaanay hooyo dhiban ina yarbaa iga jira afariyo toban jira inankaygu isagoo aqalka jooga iyo aqalka hortiisa jooga ayaa layga soo qaaday waa afariyo toban jir ilaa iyo maalintii cidi waxma weydiin isaga cidi waxma weydiin maanta markii aan meesha imanay nabadkiina la dhegaysta damacnayna wayna dareeriyeen dibadday noo saareen wayna caburiyeen kabacdina rasaastaasaa nooga dambaystay cid alli cid waxaan weydiinaysaana ma jirto imsa ayuu xidhnaa inankaaga aad ku tilmaantay inuu afariyo toban jirka maxaase loo haystay bishii saddexaad boo socotay waxba looma haysan iskoolkuu ka yimiday bal cadiibuu xidhnaa aniga ayaa u taagnaa saddex askari baa inaga iswaqalka hor jooga iga hoos bixiyey saddexdii askari aniga way dileen isagana way soo qaadeen saddexdaa biloodna cid wax weydiisay weli ma jirto cid waxna weydiisana ma jirto waa lana caburiyey waa lana duuduubay waa lanoo cagajigleeyey rasaasaasna nooga dambaysay qareennada u doodaya eedaysanayaashan ayaa sheegay in dacwaddu ku soo dhammaatay jawi deggan balse qalalaasuhu bilaabmay mar dambe oo maxaabiista la doonayay in dib loogu celiyey xabsiga sida uu v o u sheegay qareen caydaruus cali cabdilaahi anigoo ah qareen caydaruus cali cabdilaahi waxaan ahaa qareenka difaacayay dhallinyarada lagu soo eedeeyey kicinta iyo gubista guryaha saaka dacwaddaasi waxay ku bilaabatay jawi deggan waxaanu ku jirnay saddex qareen iyo xafiiska xeeraalinta dacwad oogaha dabeedna jawi deggan baanu kaga soo baxnay fadhiga dib baana loogu mudayey dacwadda dabeedna waxaanu ku war helnay markaanu xafiiskayga gaadhnay rasaas dhacaysa negligensiga iyo khaladkaana waxaa iska leh ciidanka boliiska ee security-ga u xil saarnaa ayaa ufuduydiyey inay baxsadaan because of maxaabiista kalema baxsato security-ga waan sugaa dabeedna hadda waxaa jira in dhaawac uu loo geystay maxaa la dadkii muwaakiliinteeda ahaa taasina ma waafaqsana qaanuunka ee waa tacaddi dhallinyaradu imsa ayay ahaayeen tiradoodu dhallinyarada xidhan waxay ahaayeen in la soo eedeeyey afar iyo konton dhallinyaraa oo weliba u badan under age under age bay u badnaayeen dabeedna afar iyo kontonkii waxaanu sii daynay oonu ku guulaysanay innu xorriyaddoodu celinno toddoba ka mida dhallinyaradaasi fadhigii ugu horreeyey dacwadda waxaanu ugu celinay toddoba ka mida iyo laba waalid oo waalidiintii lagu soo eedeeyey inay waddadooda ku jiri lahaa yaanu ku guulaysanay innu xorriyaddoodu celinno dabeedna dacwaddii markii jawigaasi ay ku bilaabantay waxaa mar keliya kacay shacabkii meesha ku jira oo maxkamadda soo saartay oo dibadda horteeda taagnaa soo kale qareen cabdilaahi cumar cabdilaahi ayaa faahfaahin naga siiyey eedaha loo haystay dhallinyaradan iyo qaabkii ay u dhacday dhegaysiga dacwaddu oo qaar ka mida dhallinyaradaasi ay xorriyaddooda ugu soo celisay maxkamaddu dhallinyarada lagu soo eedeeyey kicinta iyo burburinta magaaladan iyagoo oo lagu tilmaamay inay ahaayeen kooxo kuwaasi oo xafiiska xeeraantu eeddii ay maxkamadda hor keentay laga waayey sistamkii ay u soo dhigtay markii koowaadba iyadoo u soo dhigtay inay ahaayeen laba kooxood oo la kaydhaado jarka iyo jawhar jawhar waa la waayey hal qof oo sheegta maanaanu arag waxaanu dalbannay oo maxkamadda ka dalbannay una soo jeedinnay in dacwadda dib loo celiyo lana soo kala saaro eedda duuduuban ee lagu soo eedeeyey carruurta maadaama aanu demmigu qof walliba inuu dee wixii qaybta uu ku leeyahay inuu qaato ay sharci tahay annagoo u cuskanayna qodobada boqol iyo koob iyo toban iyo boqol iyo shan xeerkaabka ciqaabta maadaama qof kasta oo meeshaa jooga ay mudan tahay in la helo qaybta uu ku leeyahay faldembiyeedka lagu soo eedeeyey ee buleys ku soo xidhay ee xeeraanta maxkamadda ugudubsay ee xabsi in loo dhaadhiciyo oo muddo lagu hayo ay ku mutaysteen in la helaa ayaabaan maxkamadda ka dalbanay kadib maxkamaddu taas waa naga diiday kadib markay u akhriday eeddii waxaa halkii ka soo dhex baxday in la helo dad aan liiskaba ku jirin oo aanay xeeraanta sooba eedeyninba in halkii ay ka soo dhex baxaan maxkamaddu si abutubaatigii xorriyaddoodii markiiba ugu celisay wey mas-uuliyiinta ciidamada ammaanka iyo guddoomiyaha maxkamadda gobolka awdal ayaa iyagu ka gaabsaday inay war naga siiyaan dhacdadan maxaabiistu kaga baxsadeen gudaha maxkamadda gobolka awdal balse saraakiil ka mida ciidamada nabadgelyada oo diiday in magacooga aan xusno ayaa waxay noo caddeeyeen in toddoba maxbuus ka baxsadeen maxkamadda waxaanay noqonaysaa mid ku cusub laamaha ammaanka iyo bahda garsoorka ee gobolka awdal in maxaabiist tiradoodu intaasi ay tahay ay ka baxsadaan gudaha maxkamadda gobolka awdal haashim sheekh cumar good v o e boorama